السلام عليكم ورحمة الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد waxaynu bilownay suurat lancaam suuratu lancaamna ninkii qur'aanka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka fahansiiyey suwarka wacdigaa weeye hadda wadaweydeen waxaynu u kacnay maxsharkii macnaa qiyaamaha iyo aakharo baa hadda dul akriyey marka waxaad ku macaanayd baad moodaa inay suuradda daysano iyadoo dhegaysa sa ahaatee haddaan laga tegin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa yaa ayuha aladiina aamanuu kutaba calaykum الصiyaamu kamaa kutaba calى aladiina min qablikum lacallakum tattaquun horta soomka iyo kelimaadka yaryaroo meelahaan ka leenahay nuxurkiisu waxa weeye ilaahay laga boqo soonkana saasaa loo soomaya soomka danta laga leeyahy waa maxay lacalakum tattaquun soonka saasaa loo jibiyey sababta oo ilaahay wuxuu taxqiibkaa uu keenay maadaama aad qatan tahay maadaama harraadan tahay maadaama aad miskiinowday maadaama wax ka badan lagu diiday maadaama lagu edbiyey dee waxaa suroobi karta rabbigaa inaad isu dhiibto oo markaa aad baqdo sidaa darteed baan tacliiqaygii u horreeyey iyaan wax yar tawbada ka taabtay inaynu noqonno xagga ilaahay oo addooma aanu noqonno oo haddaynu horay u fallaagownay inaan ku soo noqonno tubta toosan baan hormariyey waxaan ku xijisiiyey tuugidda ilaahay la baryo sababto maadaama aan soo noqonnay oo ilaahay xaggiisa aan soo noqonnay kafuurun raxiima subxaanah inaan haddana fuqara nahay nin baa jiran nin baa xoolala nin baa adduunka waxba kula midbaa dhammaanteen aakharo halis baanu naha caydh inaynu noqonno danuhu waa badan yihiin inaan marka ilaahay tuugno boqorka bankigiisa makhaasintiisa inaan tuugno halkaan ka tuugi lahayn aadame danahayna u dhiibi lahay aadame inaan boqorka rabbigeenan barino baan iniigu xujisiiyey munaasaba ahaan waktiga oo u suubada baan saa u sameeyey iyo anoo ka duulaya ma aragtay nebiga sal l slm hadalkiisii ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxat jasadu kulluh waidaa fasadat fasada ljasadu kulluhoo qalbiga ah anoo halkaa ka duulaya iyo hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin marka qur'aankuna sidaasuu ku dhisan yahay dhammaantii qur'aanku hadduu axkaam ka hadlayo hadduu ka hadlayo aakharo hadduu ka hadlayo adduunka hadduu ka hadlayo dadka heshiiska ay heshiinayaan calaaqaadka dadka gaalada iyo muslimka waxa kulli ilaahay buu ku xidhayaa ilayhi turjacuun ilayhi tuxsharuun soo ma arkis lacallakum tattaquun rabbi baa lagu xidhayaa maamulka guud leh sidaas anoo ka duulaya iyo weliba wakhtigoo munaasabo ahoo sidanoo kale lama helo waktigu waa munaasab dadku waxay munaasab u yihiin in la wacdiyo lala hadlo oo ilaahay la xasuusiyo aakhiradooda la xasuusiyo danaha adduunku waa wax yar danaha aakhare la xasuusiyo nolosha aan aan lahayn dhimashada nolosha aan tegidda lahayn nolosha aan lahayn gabowga iyo geerida iyo ma aragtay wax wax kuu qabanayaana jirin ila allah noloshaa dadka in la xasuusiyo wey bishanay marka munaasab ku tahay sababta oo ilaahay subxana suu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam dee markaa rabadaantu soo gasho jannada abwaabteeda la furaa waxaa kaloo la xidhaa naarta waa munaasaba in laynoo diidayo inaan naar gallo haddaan ma aragta inagu waafaqno janno laynala rabo shahaadiintiina waa laynaga xidhaa marka waxaad arkaysaa weligay waa arki jira intaan noolaa masaajidkoo lagu soo gurmayo masaajidkay soo galayaan dad cusub oon hore usoo geli jirin sababta oo maradatu shayaadiin madaxdii shayaadiinta way xidhan yihiin wax oga yaryarkii waxaas macno ma leh dadku markaa fii hada alwakti waxay munaasab ku yihiin in laa cadiyo in qalbigooga laqooyo marka waktiguna cidhiiri buu igu yahay nubda yar oo kooban kitaabkan qur-aanka ee laynagu dul akhriyayo hadda suuratun ancaam aan gallay oon jeclaaba suuratun ancaam inaan ku daysanno oo ilaahay subxaanahu watacaala barakeeyey wax yar aan ka yidhahda qur-aanka wax yar kitaabkan qur-aankaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo warramay inaa anzalnaahu fii laylati alqadr inaa anzalnaahu fii laylati almubaaraka qur-aanku idan waxaa la soo dejiyay habeen barakaysan buu soo degay isaguna waa mubaarak wa hada kitaabu anzalnaahu mubaarakun faاtabicuuhu ilahay saasuu ina leeyahy yani kitaabkuna waa mubaarak habeenkuu sugay waa mubaarak kitaabkaas sidaa mubaaraka u ah habeen buu soo degay waxyaalaha cajiib kale habeenba haddana la rafcin dooni ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa qur'aanka iyagoo haysta laga rafciyo aroortii soo kacay bilaa qur'aan inaynaan noqon ilahay kuwaa inuuna gaadhsiininoo qubuurta ka gallo qur-aanka inagoo akriyayna yani waxyaalaha yaab kale waxa weeye wuxuu soo degay habeen ilaahay bashariyada uu ku mubaarakeeyey haddana habeen baa la rafciyey kitaabka waa mubaarak wuxuu mubaarak ku yahay qirada soomaaliduna aada iyo aad de way isku akriyaan haddaan haddii meel barariyad ku dhaco qur-aan baa la saaraya hadda waxaan kugu rasaas ku dhacdo alkiinta la jeexo laga dawayn lahaa qur-aan lagu akriyo waa isku sii xadgudbayaan way ku xadgudbayaan qur-aanka meel kaga dhacayaan moogta qur-aanku waxa weeye wuxuu munaasab u yahay in loo daayo weeye qur-aanku qur-aankaas ilaahay subxaana wa tacaala isaga aftiyey innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun cid u dhowaan karta male bal waxaa soo maray marxalo caalam islaamka khilaafadu duntay madaaris la waayey jaamicaad la waayey yuhuuddu ay damacday inay baabi'iso qur-aanka laakiin ma dhicin markay arkeen inaan waxba ka qabanaynin sharikaad yahuudiyaa ka tijaaraysan jiray qur-aanka oo soo faafin jiray hal xaraf bay ku dari kari waayeen hal xaraf kitaabka qur-aanka bay ku dari kari waayeen sababta waa kitaab maxfuuda ama kutubtii inaga kitaabkeenna ka horraysay maahin maxfuud sidaa darteed waa la bedelay towraad baa la bedelay oo waxaa la bedelay injiil oo waxaa la bedelay suxufu muusa oo haddii towraad iyo isku darno isku kitaaba dikan laba kitaab kala kutubtii inaga horrayso o dhan hal kitaab oo maxfuudii kuma jirin sidaa darteed baa ilaahay halkan soo maray innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun kutubtii hore ilaahay muxuu yidhi innaa anzalna towrata fiiha huda wanuurun yaxkumu biha nabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu waalrabbaaniyuuna waalaxbaaru bima istuxfiduu min kitaab illaah iyagaa iyagaa ilaalin jiray dadkaa ilaalin jiray dadku de maxay ilaalin karaan tamartoodu way yar tahay waa la bedelay waa loo shiray waa la bedelay bima stuxfiduu min kitaab illaah kutubtii hore u ka hadlaya halkaas ama kitaabkeennani waa maxfuud midda kale hooyo wuxuu yahay ama hoy ama bakhaar maxaan ku tacbiiriya ama dukaan alaabay dhex taalo kutubihi oo ka horreeyey oo dhan musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi min alkutubi muhaymina alayh wamuhayminan calayh isagaa saa u koobay wey kitaabkan marka ilaahay saas u xifdiyey waa ilaalinayaa marka allah inaga dhigo kuwii lagu ilaaliyey oo xifdiyey allah inaga dhigo kitaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dejiyey dadka inuu wacdiyu la hadlo wakadalika ansalnaahu qur'aana carabiya wasarafnaa fiihi min alwaciidi lacallahum yattaquuna aw yuxdiu lahum dikra waciid dhinac kasta waa laynagula hadlay xataa waxaa laga warramay adoon jirin hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuuraa ma xasuusan tihiin intiinan meesha fadhida wakti aan layna aqoon qarno gobolkan aan laynaga aqoon meelo kale aan laynaga aqoon fii aslaabi ma aragtay aabaa'iku ay ku jirteen war aan laynaga hay waxaa iman dooni maalin ay qarno wab inaga mid unan joogin ninkii kusii noolaadana qabuurta qabr qarna u geli baa soo socota waa tegaysaan soo ma arkis qur-aanku halkaa laga soo bilaaba cadamkaagii ilaa intaa sakaraadka galaysoo dhan waa ka hadlay wuu ka warramay qur-aanku ha xataa idaa balagat اlxulquuma waantum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun xataa yani ilaa halka xulquumka imanayso oo guriga soo galayso intaa intaa udhexaysa qur-aanku waa ka hadlay waciid iyo wacdi buu inagula hadlay dhinac kastuu inoo waaniyey waa waa inala hadlay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed oo ilaahay ku sifeeyey sala allahu alay slm wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin oo naxariis socota ahayd iyo kitaabka qur-aanka oo naxariisa yaa ayuha annaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi suduuri wahudan waraxmatun yani ilaahay naxariis buu inooga dhigay oo hanuun buu inooga dhigay soo ma arkisi yaa ayuha الnaasu qad jaaءakum burhaanu min rabbikum waanzalna ilaykum nuura mubiina kitaabka qur-aanku marka waa ifteen waa nuur waxbaa lagu kala arkayaa waa maxaa kus ku sifeeya waa ma'duba min allah ilaahay casuumadu inoo soo dejiyey dhulka weeye ninba dee intuu ka cuni karo buu ka cuni man yuriid illaahu khayran yufaqihu fi ddiin ninba intuu ka cuni karabo qur'aanka kitaabka iyuu ka qaadan karaa uu ka fahmi uu ku camalfali kitaabka qur-aanka ah ilaahay saasuu subxaanahu wa tacala wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin walaa yid walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara muminiinta saasuu ku yahay yani wax lagu sheego qur'aanka shafe waa qur'aanka iyo casalka keliya fiihi shifaaء linaas isaga casalka waa lagu sheegay isaga waa maadi waa waxa la cabaya weeye laakiin waa macnawi waa ruuxda waa qalbiga waa taskiyada waa sifaynta waa amraad ma aragtay maxaa ku albaini albainiya oo qarsoon oo dhan buu qur'aanku baabi'inayaa qur'aankaas intaa kuma kaafsanin qur-aankuna waa qaybsamaa axkaam akhbaar maadee oo togtogayda tu soo socota qisas inta oo dhan qur-aanku waa ka hadlay ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samca wa huwa shahiid waa yani waa laga maarma qalbigaaga ku waa inaad joogtaan laakiin haddaad dhagaha ka dhegaysanayso oradan joogin qur-aanku kuma anfacayo waa ina xaadir ahaataa wey dhagahaas aad uga maqlayso qalbigi iyo dhagu wayna isku xidhan yihiin wa huwa shahiid waa ina xaadir ah laakiin haddaad ku maqantay suuqa ama danahaaga dhagahana ka dhegaysanayso qur-aanku ku geli maayo laa yuxdiu laka dikraa walaa maaragtay kuna baqi mayso oo ilaahay kaga cabsan maysid subxaanahu wa tacaala qur-aanku waxa weeye ilahay saas ino qur-aankan marka qayb buu ka warramay aladiina yu'minuuna bilgayb hadda qaybka inagu aan rumaysanoo waa soo socdaa qur-aanka ma inooga de haddaa wa maqlayseenba sheekh waa aakharaan u guurnay maxsharkaan u guurnay soo garabis ilaahay subxaana wa tacala wuxuu inooga warramay xashrigii wuxuu inooga warramay dooda waxaasoo dhan ba inooga sheekeeyey wa ilaahay inooga warramay midda inoogu darano hadda inoogu dhow waa maxay waa sakaraatulmowdka qur-aanku muxuu yidhi bal sakaraatulmowdka muxuu xoogaa yar muxuu ka taabtay ila qaybkii weeye qur-aanku wuxuu ilaahay inoo sheegay walataclamunna naba'ahu bacda xiin war buu qur-aanku warramay oo soo socda warkaa ilaahay wuxuu ku dhaartay waa dhaar baa meesha ku jirta waad ogaanaysaan waad ogaanaysaan wuxuu kaluu yidhi aayadda kale subxaana wa tacaala kolku dadkii la arkay inayn diyaar ahayn qur-aanka inay ku camal falaan qur-aanka raacaan ilaahay maaragtay fariimuhu soo diray oo rususha u soo dhiibay dadku inay dhegaha u raariciyaan oy dhegaystaan markii la arkay inay ka gaabinayaan halisna ay ku jiraan oo laxas sugayo oo in la maydho sugayso oo qabri sugayo oo malaa'iga u imanaya malaa'igtaasoo suuraddeena lahayn oo naxdinteeda leh waxaan uma arag weliye waxaa laygu yidhi ninka baadi ku arka kayn libaax saanta hore wuxuu mooda ina saantaa hore oo dhan wejiguna ka kacday anuu warkuma arag laakiin maroodi baan arkay waa nagu dhacday arrintaas maroodi baan layn gaadhay mar hore oo jubbada hoose nagu layn gaadhay oo kayka gallay waxa weeye yacni malaa'igtu inagoo kale ma ahan waa waxa weeye waa khalqi nuur laga abuuray laa yacsuuna allaha ilaahay maba caasiyaanba wuxuu amrana waa fuliyaan kuwaasaa kuu imanaya marka sakaraatulmowtka qur'aankuba xoogaa buu inooga sheegay bal dhegaysta xataa idaa jaa axadahum lmowtu bal dhegayso xataa idaa jaa axadahu lmowtu qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu hadayna cabasho ahayn waa cabasho qur'aankaa ka warramaya yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lawlaa akhartanii wuu nool yahay da qofka wow ma dhimana laakiin wuxuu arkay inuu tegayo ama malagiibuba arkayba waxaa suuro malagii u arkaba faya waa maalqabeen xuunbuu gacanta ku hayaa fayaquula rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min asaalixiin ilaahay muxuu ugu jawaabay walan yuakhira allahu nafsan idaa jaa ajaluha mar haddii khalaas fadhaal iyo xeer kala dhacaan waktigaagu dhammaado oo adduunka koobka shaahaad ka cabaysa xabadda canjeerada ah furaashka inaad ku seexanaysa dadkaa la sheekay haddii arrintaasi go'day oo layna kala jaray walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha haadaa waxa weeye arrin aad iyo aad halis nagu aweyn kitaabka qur-aankana waynu dhegaysanaynaa kitaabkan qur-aanka ah dee waxa weeye waxaan ka sheekayn dooni dadka u ahalka ah iyo waxa suluuga laga rabo iyo munaasabada haddii ilaahay sidaa ka dhigay oo carab ood ogeydeen sida u baaba'sanayd ilaahay qaada ka dhigay oo nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam uu yidhi alaymatu min quraysh oo ilaahay adduunka ku maaragtay ku barakeeyey oo nebigu yidhi salى اlahu alay slam carabi halkay joogtay iyo munaasabada ay lahayd iyo qiimaha dadka muslimiinta u leedahay halisa ku soo socotay markuu ilaahay tusay mustaqbalkii waylun lilcarabi min shari qad iftara maxaa carab keliya loo sheegaya maa nebigu sal ly slam qoladiisa uma uma maaragtay uma tacasubayo sala allahu alay wasalam laakiin xaqiiqdaa waxay tahay carabe hadday khatar gasho islaamkuna khatar buu galaya carabeynka hadda haddii laynaga qaado khalaas khatar gallay sidaa darteed baa ilahay wuxuu ka mamnuucay gaalana inay qabsato cabra taariikh gaalo ma qabsan la socotaan makiya madiina ma qabsan gaalo hadda janeefa lagu qaybsaday caalam islaamka waa laga reebay waa laga baqay way ka cabsadeen ila way hayaan taariikhdii fiilka iyay hayaan wixii ku dhacay abraha gali mayna yidha haddaan galla diyaaraduna way daadan inaguna way ku dhammaanaynaa dibadday marka ka marayna yaman cumaan halkaa iyo imaaraadka kor wareeg urdun kuwayt masar suudaan waa isku meereen saasay iskugu meereen kor hareertay ka mareen xarameynka dibadday ka mareen way daayeen ilaahay waa ilaaliyey sidoo qur-aanka u ilaaliyey buu ilaahay u ilaaliyey xataa dajaal waad ogtihiin gali maayo adajaal alaciin alacwar oo dadka qaarkiiba suuroogtay inay rabbi ka dhigtaan ma galayo marka waa meel ilaahay ilaaliyey subxaanahu wa tacaala qur-aankana ilaahay saasuu ilaaliyey meeshuu ku soo degayna ilaahay waa ilaaliyey qur-aankiina waa ilaaliyey oo ilaahay waa xifdiyey qur-aankaas qiimahaasuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala allahna aqoonsiiyo allah inagu anfaco slى اllahu عalى mحamadi وعalى alihi وsaxbihi وslm deer waxaan malaynayaa culuma inala joogsaa sheekh faadiyo soo gala laba habeen waa inii banaynaya in sha allah tacliiqa igu xiga ahlu qur'aanka ka hadli